ku soo dhowaada mid ka mid a barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay wax soo saarka barnaamijkan waxaa gacan ka geystay hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay oo taageero ka helaysa hay-adda horumarinta caalamigahy ee maraykanka ee u s aid barnaamijkan waxaa isku dubariday xasan kaahiye anigoo axmed xasan ibraahim ah ayaa idiinla socodsiinaya ee ku soo dhowaada barnaamijkan mowduuca maanta waxa uu ku saabsan yahay maaraynta iyo maamulka hagaajinta tani waa howl muhiima oo hubinaysa in tayada dalagga la soo saaray la hayo inta lagu guda jiro iyo weliba kadib goynta waxaan ka hadlaynaa goosashada iyo maaraynta goosashada kadib goynta dalagyada waxay ku lug leedahay ka saarista wax soo saarka ama qaybo ka mid ahi warshad qiimo dhaqaale iyo nafaqo leh beeraleyda iyo macaamiisha maaraynta goosashada kadib waxa ay ku lug leedahay howl yareynaya qashinka goosashada dalagyada hubinta tayada wax soo saarka inta lagu guda jiro kadib goosashada kordhinta muddada inta cuntadu ay sii ahaato mid hagaagsan islamarkaana hagaajinaysa nafaqada qiimaha leh iyo weliba u cuntuminta cuntada aan si qoto dheer usii soconno ujeeddada ugu weyn ee shirka kasta oo wax soo saar dalagahi waa in la helo dalag wanaagsan oo ka qayb qaata hagaajinta xaaladda dhaqaale iyo nafaqo ee qoys sidaa daraaddeed waa muhiim in la hubiyo in tiyo wax soo saar la ilaaliyo goynta ka hor inta lagu guda jiro goynta iyo kadib goosashada abuurista dalagyada waxaa loola jeedaa ugu horeyn soo saarista cuntada si loo isticmaalo heer qoys halkaa wixii ka badanna loo iibgeeyo dakhli soo saar iyadoo la tixraacayo cashar tababar ah oo lagu dabooli doono suuqyada si loo sahmiyo siyaabo kala duwan oo lagu duwo wax soo saarkeena suuqa loo aqoonsado dariiqyada suuqa qaabdhismeedka suuqa iyo weliba dadka quseeya dalagga gaarka ah ee la soo saaray waxqabadyada soo socda waxa ay ku lug leeyihiin maaraynta kadib kow goynta laba kaydinta saddex gaadiidka afar ku darista qiimaha waxaan hadda eegaynaa qodobka ugu horeeya ee goynta maxay tahay sababta uu beeralaygu fiiro gaar ahi ugu leeyahay goosashada haddii farsamooyinkan goosashada saxda ahi aan lagu dabaqin beeralaydu waxa uu waayi karayaa qayb badan oo ka mid a dalagyada ka soo baxa sidaa daraaddeed beeralaydu waa in ay hubisaa in dalagga waxaa la gooyaa wakhtiga saxda ah habka goosashada habboon ayaa loo isticmaalaa kaasoo ay ku jiri karaan goosashada gacanta iyo isticmaalka mashiinada geedka beseli oo caafimaad qaba oo keliya ayaa la goostaa waxaan hadda eegaynaa qodobka labaad ee keedinta markuu beeralaydu oo goosto dalagyada waxaa qaar ka mid ah islamarkiiba waa la qaadaa inta ka soo hartayna waa la iibgeeyaa ama la gadaa sidaa daraaddeed beeralaydu waa inay hubisaa in wax soo saarka si fiican loo keediyey oo la heli karo si loogu isticmaalo mustaqbalka isagoo fulinaya dhaqamada soo socda oo ku kala duwan nuuca dalagga la goostay qallajinta saxda ah ee wax soo saarka ka hor kaydinta kaydinta hawo furan boorsooyin si fiican u xiran ama weelal hubinta in booska kaydinta si hawo lahi loo isticmaalo oo aan qoyaan lahayn hubinta in wax soo saarka kaysan la dhigo dhul dushiisa haatan waxaan eegaynaa qodobka afaraad ee ku darista qiimaha waa maxay isugeynta qiimaha kordhinta qiimaha micnaheedu waxa weeye kordhinta qiimaha dalagga sideen sidan ku yeelnaa waxaana jira dhowr siyaabood oo qiimo loogu darayo dalagyada soo go-ay waxaana ka mid a meerashada dalagyada soo go-ay sida khudradda ama khudaarta qallajinta galleyda galleyda iyo kalluunka kala soocidda wax soo saarka si loo kala saaro midhaha wanaagsan iyo kuwa xun kala saaridda wax soo saarka iyadoo loo eegayo tayada iyo cabbirka kuwa saqaynta sunta cayayaanka si looga hortago inay ku dhacdo cayayaanka inta lagu guda jiro kaydinta kusoo rididda wax soo saarka kuteedharo iyo gaar ahaan tiro u diyaarsan kaydinta daabulada iyo weliba iibinta suuqyada calaamadaynta wax soo saarka si loo ogaado aqoonsi fudud dukaamada iyo suuqyada wax soo saarka beeraha waa maxay howsha agro wax soo saarka agro waxa uu ku lug leeyahay in wax soo saarka beeraha laga bedelo foomka cayriinkaahi loona bedelo alaab nolol dheeryalahi qiimo nafaqo oo ka wanaagsan waxtarka cuntooyinka oo wanaagsanaada iyo dakhli badan ka hela beeraleyda wax soo saarka beeraha ee kala duwan ayaa lagu baraarujin karaa alaabooyinka kala duwan miyaad magacaabi kartaa dhowr shay oo laga soo saaray dalagii la goostay dalagyada waxaa loo isticmaali karaa in laga sameeyo calafka xoolaha dufanka la kariyo daqiiqda loo isticmaalo saameynta rootiga calafka xoolaha iyo kuwo kale oo badan baradhada macaan waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo casiir subaga looska daqiiqda loo isticmaalo samaynta rootiga iyo kuwo kale oo badan midhaha iyo sidoo kale qudaarta waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo casiir sida macaanka maraqa yaanyada saabuun laga soo qaado afokadis iyo kuwo kale oo badan sida hore loo sharaxay waxaan ka hadli doonaa suuqgeynta sida ku jirta howlaha muhiimkaahi maadaama ay bixiso isku xirnaanta beeraleyda iyo sidoo kale iibsashayaasha macaamiisha wax soo saarka beeraha maxay muhiim u tahay suuqgeynta waxay kaa caawinaysaa beeraleyda inay sahmiyaan jidadka wax soo saarka beeraha waxay kaa caawinaysaa beeraleyda inuu helo lacag uu dib ugu maalgashto beerta xilliyada soo socda waxay kaa caawinaysaa asaasidda taageero iyo sidoo kale koox u ololeeya dejinta qiimaha iyo weliba gorgortanka waxay dhiirigelinaysaa ku darista qiimaha wax soo saarka beeraha si loo hubiyo in si hufan oo ku habboon loogu wareejiyo wax soo saarka beeraha beeraleyda una soo wareejiyo iibsashada beeraleyda waxaa looga baahan yahay inay ka feegjignaadaan arrimaha saameynta ku yeelan karaya suuqgeynta wax soo saarka beeraha waxaana ka mid noqon kara qiimaha alaabta qiimaha alaabada la midka ah ee soo saarayaasha kale isbedelada qiimaha mustaqbalka dhaqan jawi siyaasadeed dhacdooyinka masiibooyinka dabiicigahi iyo weliba aafooyinka wacyigelinta macaamiisha waxaana jira jeliyaal kala duwan oo door muhiimay ka ciyaara suuqgeynta waxaana ka mid ah beeraleyda aruuriyaasha dilaaliinta jumliyaasha dukaamada iyo sidoo kale iibsashayaasha macaamiisha caqabadaha qaarkood ee soo food saaray keenista wax soo saarka beeraha ee suuqyada waxaa ka mid ah la-aanta kaabayaasha bulshada sida wadooyinka qiimaha macaamiil sare xaaladaha xun ee cimilada amni darro qalab goosashada kadib iyo sidoo kale qalabaynta iyo tiknolojiyadaha oo aan ku filnayn nidaamyada macluumaadka suuqa ku filan oo aan lagu kalsoonaan karin helitaanka dhaqaale liita gabagabadii waxaan eegaynaa maaraynta dalagyada kadib iyo weliba suuqgeynta waxaan aragnay in wax soo saarka dalagga ee guulaystay uusan ku ekeen goosashada laakiin uu jiro xiriir muhiim ah oo ku saabsan maaraynta dalagyada kadib iyo suuqgeynta markii ay beeraleydu ay yareeyeen qashinka dalagga la hubiyo tayada lana hagaajiyo qiimaha nafaqada iyo nolosha nololeed ee soo saarka dalagyada beeraleyda iyo sidoo kale bulshada ayaa horumarin doono marka laga hadlayo yaraynta saboolnimada sugnaanta cuntada iyo sidoo kale jiritaanka deegaanka haddaba si aan arrimahan wax badan ugu ogaano waxaan ka waraysanay yuusuf cali maxamed oo soo bartay cilmiga beeraha su-aasha ugu horreysa ee aan weydiinay ayaa ahayd maxay yihiin howlaha ugu muhiimsan maaraynta goosashada kadib horta markii laga hadlayo horta harvesting ama kale laba harvest waa binaha harvesting ama harvest managementga waxyaaba ugu waxyeeshan waxaa waa horta waa part of waxaa waa economic waaye mafahante minaha muhiimadana waxa waay horta ama qiimo loo sameynaya waxa waa waa nutritional value of farmer minaha inay customer yani inay yani muhiim u tahay ama management ahaan maaragta important u tahay waxa waay quality of oo minaha oo minaha cropkii ama wixii lasoo saaray in la manteegareeyo ama yani la ilaaliyo inti lagu jiro maaragta seasonka oo already maaragta hadda ha noqoto bost ama berry ha noqoto harvest ha noqoto mid labaad waxa waaye markii laga hadlayo kroobka maaragtay goosashada waxay aad horta si diib leh waxaysantaa marka sheegii la goosanayo maaragtay dhaqaale ahaan ama ama qiimo ahaan yani horta beeraleyga iyo qofka isticmaalayo intay yani ugula waxaysan yihiin marka marka muhiimad ansiugada waxaa waaye inuu minimize sameeyo horta minimize crop level la sameeyo management waxaa kaloo soo hoosgalaya si loo xaqiijiyo qualityga maaragtay oo wixii lasoo saaray inti lagu jiro micnaha waxyaabihii maaragtay oo prolonged micnaha prolonged periodka maaragtay ama kale food remainka maaragtay inti lagu jiro maaragtay waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa horta in la sheegi maaragtay minimaad lagu sameeyo ama habaar masjid lagu sameeyo marka saasay la tahay markii basa basting managementiga
waa tahay maxay muhiim ugu tahay in la qabto howlaha maaraynta goosashada kadib sidayse saameyn ugu yeelan kartaa nolol maalmeedka beeraleyda
sheygan horta harvesting u sameynaya horta then harvesting kadib storage lagu sameynayaa storagekii marka lagu sameeyo transportation lagu sameynayaa then haddana value addition haddana meesha kasoo galaayo marka intaasoo qodob markii haddana gudaha uu sii galo horta waxaa kalaa jiro oo yacni harvesting micnaha qofkan muhiim ugu leedaha waxaa waaye sheegii wuu keenaya asig waa ku munaafacaya horta asi ahaantiis qofka beeraleyda ma aragtay intaanu wakti soo geliyey water managementii waxyaabahan beertii waa soo waxaystay markii laba system waay inuu sheegii duration sameeyo ama inuu keysado uu u raadiyo maarka long time ama wakti yacni waxyaabihii uu keediyey inay unoqdaan inuu beri ku faa'iido kasoo qabo sheegan qiima marketka xitaa haddii kor uu noqdo ama micnaha waxyaabo badan ku qabsanaya way kamid yihiin nafsadiisa familkiisa ama asiga waxay u taraysaa xitaa incomekii ma arkaysa ama waxyaaba uu kutashan karo oo aase capital yani finance yani oo dhaqaale u noqonaysa marka muhiimada uu leeyahin waxaa mataqaanaa yani lacaga wuxuu ka sameynaya ha noqoto dhaqaala noqoto ama wax walba ha noqodo marka muhiimadda horta taas waaye yacni su-aasha kale igu xijisay haddaa isa xasuusanaysa aadaan kaaga mahadcelin lahaa ustaad sidee saameyn ugu yeelan kartaa nolol maalmeedka beeraleyda waa ka jawaabtay maxay muhiim ugu tahay in la qabto howlaha maaraynta goosashadana kolley waxaan filayaa in weli faahfaahin aad ka bixiso ha walahida horta markii horta effective horta factor walba maaragtaa qofka transportationka waxyaabahan oo oo storageka ama systemkan waxyaabahan uu sameynayo mar walba factor waa ku yahay mafahanta ustaad marka sheegii maaragtay factorada waxaa ku ah maaragtay hadduu transportation yacni meesha uu rabay uu heli waayo number one xitaa maaragta uu u heli waayo kooskii ama ama yacni transportationkiina uu yahay very weak uu yahay ama yacni waxyaabahan maaragtay yacni oo uu soo go-ay iyo meesha u rabo xitaa sometimes hadduu asu story sameynayo ma aragti waxaa sameysmayo mataqaana wax la dhahaayo rib ama yacni yacni micnaha waxyaaba yani waxa effect gareynayo yacni badanaa waxyaabo effective oo yacni oo ah dhanka animalka imaanaya ama dad micnaha ama ah ka imaado humanka ha ka imaado mar walba effective horta wuu jiraa factor wuu jiraa ma fahantay laakiin waxyaabaha laakiin muhiimadiis uu leeyahay waxaa mataqaana waxyaabihi haddii u toosaan si qurux badan oo qurux badan ay u noqdaan markaas wuu ka faa'iidayaa marketing xitaa jaanis fiican uu ka helaa laga yaabaa long time waxyaabihii maaragtay seasonkii uu ku waxyeeshanayay waxyaabo badan inay u qabsoomaan oo si qurux badan maaragtay waxyaabo badan inuu samaysmaana yacni aad aad u filayaa marka waxyaabahaas oo dhan maaragtay waxay u noqonaysaa in maaragtay value additionka xitaa qayb uu ka yahay marka inuu yacni waxyaabo badan oo u samaysmaan marka ustaad saasay ila tahay aad sidee u ururkiinu u hubiyaa macluumaadka ku saabsan maaraynta dalagyada oo ay beeraleydu soo dalbadaan waxaa la sameeyaa barnaamijka marka qolada yacni system walbo wuxuu leeyahay qofka kasoo qabo waxaa lasoo concert gareeyey ama ama waxaa soo yani soo codsatay yani waxyaabihii wa waa la raadiyaa abiabilitygeedan waxaa la sameeyaa horta waxyaabahan horta wax ku haboon ma yahay meelo badan maaragtay oo waxaa la sameeyaa wacyigelin ah oo maaragtay waxyaabahan inuu horta yani u yahay horta waxtar leh inuu qofka yani uu asiga maaragtay wax u taraayo ama ama waxa uu sii samaysan karo ma fahanteed xitaa waxaa yani la sameeyaa yani micnaha mar walba maaragtay consultation ama fikir ama yani waxyaabii qofku soo dalbado mar walba maaragtay waa la tixgeliyaa wax walbana maaragtay si qurux badan oo asigu ku qanci karo oo beritole markii yani isdhahayo yani alelahe marka programka ama wax walba yacni si qurux badan maaragtay waa loo waxyeeli karaa maasha allah waan loo sameeyaa mar walban maaragtay si mataalik ahaan ama niyad ahaan ama dhiirnaan ahaan maaragtay si activity ahaan maaragtay wax walbo maaragtay waa si qurux badan qofkii wax waa loo sameeyaa hadday noqoto wax walba oo maaragtay kasoo qabo fieldiga ah kasoo qabo ama transportation ha ahaadan ama ha noqodaan ama seed ha ahaadaan ama wax walbo maaragtay qofka yacni oo yacni ku ahaado waa tahay aada iyo aad ayay umahadsan tahay
taxanahan waxaa soo saaray ururka cuntada ee beeraha ee qaramada midoobay ee vow oo taageero ka helaya hay-adda horumarinta caalamigahi ee mareykanka u s aid sanduuqa waxqabadka degdegahi ee qaramada midoobey ee unisef xafiiska gargaarka bini'aadanimada ee beesha yurub ejo wakaaladda iskaashiga horumarinta caalamigahi ee dalka sweden ee sida hay-adda sadaqada ee dalka qatar iyo iskaashiga dalka jarmalka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii qaybtii labaad oo aan kaga hadlaynay maamulka iyo maaraynta iyo hagaajinta intaaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doono nabadgelyo